waxaan bilownay barnaamij ah iftiimin iyo cagaarin oo waxaan ka bilownay deegaanka degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga ee gobolka bari qorshahay waxaa weeye inaan cagaarino iftiiminana degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga si ay ula jaanqaado degmooyinka bilicda iyo horumaray barnaamijkan yaa bilaaba marka barnaamijkan waxaa bilaabay dhalinyaro deegaanka iska xilqaantay oo ugu horeeya ururka dhalinyaro isxilqaan iyo ururka dhalinyaro dhaxalreeb ee degmada ufeyn yaa idinka gacansiinaya marka shaqada baaxadda leeg aad qabanaysaan ka dhalinyar ahaan yuusufow barnaamijkan waxaa naga gacansiinay laga gacansiinaya ganacsatada deegaanka u dhashay siyaasiyiinta kuraasi ku matala deegaanka aqoon-yahano iyo laba urur oo iskaashanaya ka dhalinyar ahaan ee ururka isxilqaam idinkoo kaashanaya cidda ay sheegtay maxaa ku doorateen inaad qorshahan ka bilowdaan degmada ofeyn iyo deegaanada hoostaga yuusuf waa mahadsan tahay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga maadaama aan anagu ka dhalinyar ahaan aan kasoo jeedno xagga iyo degmada ufeyn si aan ula si ay degmadu ula tartanto degmooyinka horumaray horta barnaamijku laba u kala qaybsamaya midna waa iftiimin midna waa cagaarin barnaamijkii horta cagaarinta weli isagama gelin waxaan rajeynaa insha allah inaa agost meelahaasaan galno hadda waxaan bilownay barnaamijka iftiiminta anagoo degmada iyo deegaanaha hoostaga ka bilownay waxaana waxaana u kala qaadnay barnaamijka iftiiminta saddex fays fayskii koowaad waan geenay maalinnimadii khamiista waxaan rajeynaa insha allah inay degmadu horumarto oo iftiinto iftiiminta marka la yiraahdo waa ay badan tahay ma leerar ayaa ku xiraysaan guryihii mise wadooyinka magaalada iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ku xiraysaan si magaaladaasi looga garto tuulooyinka ku hareeraysan ama u dhow leerintu waxaa weeye mar koowaad waxaan qaadnay fayskii koowaad siddeetan guluub iyo difaacoodii iyo fadhiyadoodii marka waxaan ku xireynaa hadda waxaan ka bilownay degmada ufeyn iyo deegaanka kobdhexaad waxaan ku xireynaa fayska koowaad waxaan ugu talagalnay inaan ku iftiimino wadooyinka iyo wadooyinka dadka iyo baabuurta iyo socodka leh kharashaadka ku baxaya in leer la iibiyo kadib la taago magaaladii korontadii yaa idinka saacidaya dhaqaalaha intaa leeg yuusuf wallaahi dhaqaalaha kan barnaamijkan koowaad oo fayska koowaad wax naga saaciday ganacsato aqoon-yahano iyo siyaasiyiinta deegaanka laakiin xagga dowlad ahaan wax nagama soo gaaray ma aysan jirto qorshihiina muxuu yahay imise guluub ayaad ku xiri doontaan wadooyinka iyo gudaha magaalada qorshahayagu waa qorshe fog waxaan rajeynaa insha allah degmadu inay ahaato iyo deegaanada hoostaga kuwa iftiin leh oo bilic leh oo la kartama deegaanada iyo degmooyinka lamidka ah qorshahay wuxuu noqon doonaa insha allah inaan degmadii iyo deegaanada hoostaga aan cagaarino iftiiminana hadda fayskii koowaad waxaan qaadnay saddex fays oo qorsheynay fayska koowaad waxaan qaadnay siddeetan gulub iyo difaacoodii iyo wax walba ay u baahnayd waxaana ku xiri doonaa insha allah wadooyinka degmada iyo deegaanada hoostaga ee ugu horeysa kobdhexaad idinka marka qorshaha ka leedihiin muxuu yahay tallaabada intaa leeg qorshe aan ka leenahay waxaa weeye inay degmadii ay ahaato iyo deegaanada hoostaga kuwa horumarsan oo la jaanqaada degmooyinka caalamka weli maku aragteen qorshahan iyo halabuurkana la timi magaalooyinka kale ee puntland mise idinka ayaa ugu horeeya wallaahi ma dhihi karo annagaa ugu horeynay laakiin waxaan rajeynaya insha allah degmooyinka horumaray inaan ku dayano way jiraan degmooyin annaga nala mid ah oo iftiiminta iyo maxaa lahaa iyo cagaarinta ay ka socdaan waxaan rajeynaya iyagana inaan insha allah ku dayano fariintaada u dirayso muxuu yahay bulshada kale ee dhegeysanaysa barnaamijkan iyo dhalinyarada kaleba fariinteeda aan u diraayo baaqii wuxuu noqon doonaa ganacsatada deegaanka ku dhashay qurbojoogta siyaasiyiinta aqoon-yahanada in ay nagala shaqeeyaan bilicda iyo iftiiminta cagaarinta iyo iftiiminta deegaanka iyo degmadaba barnaamijka cagaarinta maxaa idii qorshaysan imisa geed oo dhir ah yaad doonaysaan inaad degmadii iyo deegaanadii kale aad gaadisaan barnaamijka cagaarinta insha allah isaga waxaan rajeyneynaa inaan bilowno agosto iyo wixii ka dambeeya waxaan rajeyneynaa insha allah guri walba iyo geed saas insha allah rajeyneynaa guri walba oo degmada ka mida iyo deegaanada hoostaga inaan geed keenno oo weliba wadooyinkana sidoo kale aan ka dhigno kuwa bilic leh cagaaranna si ay dadka uga saacidaan maxaa lahaa quruxda iyo soosoo jiiyashada degmada iyo deegaanada hoostaga